walaa arintaas waxaa leedahay dacayad wax ka jirana male waa horin looga gelina hotelka dhinaca looga jira keliya waayahay warka arrintaasi ku salaysan siduu inu kusoo gaaray adinka aniga waxaan ka dhaqanla idaacadaha ka dhaqanla yaa ka hadlay waxaa ka hadhi dhinacsayaal sheegan gobolka banaadir waa gartay wuxuu yidhi baabuuraan qabanay hotelka iskaad qabanay wax ka jira ma jiraan waa dacayad iska raqiis waxay sheegayaan maxaad u malaynaysaan arrintan inay salka ku hayso wallahi waxaan dhihi karaa siyaasad cunrada iyo hotelka dhinac isugu dilo wax kale mau qaadan kara adiga sababta waxay jirin iyo sheegaan waa ceeb maxaa idinka dhexeeya ama dawladda ama maamulka gobolka banaadir oo ad u malaynaysaa hotelkaaga in magaca looga dilayo wallahi hadda aniga mogtahay waxaan la ganacsada ee canshuur bixiyaan waxaan xaq u leeyahay haddii xataa khalad jiro in laga cayb qariyo ee in meel la istaaga la yidhahdo meel hebel qarxin rabiy waxaan u qaatay inay tahay dagaal siyaasadeed leedahay waa gartay marka yuu kaala dhexeeya dagaalka siyaasadeed fir dhabatugid waxbaa qaban jirtay waxay dhihi jirtay waxbaan qabanay laakiin meel hebel u socday weligeed kuma calaadeen marka maxaa keenay maanta in tee lagu calaameeyo waa gartay marka arrintan arrin ay daba socotood og tahay miyaa jirto ood leedahay allelehe taasaa sabab u ah in magaca lagaaga dilaayo hoteelkaaga in la dhaho ee xaalad amni daraa soo wajahda ama waa la bartilmaameedsan rabay oo kale wallahi hadda mugtaha hadda wakti xil doorashaa lagu jiraa wax walbaa dhici kara laakiin arrinkani waa arrin oo ceeb ku ah ayo xataa sababto ah mid muwaafina ee canshuur bixiya ee waddanka degan ee maalgelin sameeyey in magaca laga dilo wax qurux doon maahayn hore uma dhicin marka waxaan leeyahay marka waa nasiib daro waa gartay marka waa kacbanaya waayahay wararka qaar waxa ay sheegayaan in sidoo kale hotelka shir lagu qaban rabay ee la joojiyey shirkii adinka laidin siiye digniino tanina ay taasi daba taal wallahi dafid aniga hotelkii waa hotel oo qof walba ku shiri karto waa iska obil sharciga majira dhahaayo waxaas yaa lagu qaban waxa weysiinaysa siina ma jirto leeyahay mataqaana ama dukumeenta laga kelin waxaasaa qabanina ma ark marka aniga waxaan ka nahay keliya iyo laleeyahay hotel baka mukaama qarax ka qabanay waa istaamba ah ee yaa la tegin oo ay tahay taas waxaa ka cabanaya aniga waa gartay waxaa jira in hotelada magaalada muqdisho goobaha ugu badan ee qaraxyada lala beegsado ay yihiin oo al-shabaab dabcan maadaama ilaa ay u yihiin hoteeladani siyaasiyiin fara badan xubnihii dawladda meelaha ay ku yaalaan aawadeed in loo bartilmaameedsado ayaa laga yaabaa maxaad adigu ku diiday ood ku tiri gebi ahaanba hotelkayga magaca looga dilaayaa ma jirto in la beegsan rabay aniga hadda kahor afar jeeraa lagu weeraray hoteelka u weerarda ahay lasoo weeraray waana aqaana qaabka wax u dhacan iyo sida wax loo weeraro arrinkani ma ahayn arrin hotelkay kusoo socda ma ahayn baabuurka ay soo kasaareenna wax qaraxa oo ku rakibin ma jirine waxay soo saareen bacya iyo wax ku jiraan soo saareen marka iska barobagaanda ay hatay waa gartay ma hotelkaaga agtiisaa laga qabta baabuurkan mise magaalada kale waa deyntood deyntood waa deyntood hotelkiisa waa gartay bal marka hadda waxaad iga warantaa xaaladda hotelka iyo adinka maamulka bal haddaad la hadasheen dhinaca dawladda ama hay-adda nabad sugidda oo aad cabashadiina sidaan oo kale u gudbiseen iyo waxaa laydinka yiri wallahi arinta saakay dhacday waxaan wax cusub waaye wuxuu berri ka dambeeyo waan isku dayi doonaa inaan lawaro qabsado oan dacweeyo marka dawladda dacweynaysa laakiin hadda mugtaa waxa dacweynahay waan dacweynaya ninka sheegay iyo sababta ku sheegay wax inuu caddeeyo sababto ah xaq uma laha inuu yidhaahdo meel hebel lala qarxibadi taas waa dagaal siyaasadeed oo ganacsigeeda waa loola wajahayaa